taas annaga haddii aan nahay maamulka lexda gobol ee koonfur galbeed waxyaabihii lagu badanay saddexda gobol iyo lexda gobol ballantii la galay dawladda federaalka ay ogeyd u-nka ay ogeyd xildhibaanadii baarlamaanka dawladda federaalka ay ogaayeen ballantii ilaa hadda wax ka fulay ma laha balanta horeba waxay ahayd haddii adig maxamed baxsado axmed baxsada liannahu waxaa laga jeeday wasiirada yani kunus kunus inay lexda gobol ka imaadaan baarlamaanka lexda gobol inay kunus kunus ka imaadaan sidii yani mataqaana islaaxda nabadgelyo guud loo gaari lahaa arrinta inay u dhacdo arrinta ilaa iyo hadda hal shay oo yani ka naascad mala laakiin madaxweynaha koonfur galbeed saddexda gobol shariif xasan shaqaadan wasiiro ayuu magacaabay afar iyo labaatan gaaraya ilaa iyo hadda wax kaalina oo wasiiradaas adinku laydinka siiyay oo ad ku leedihiin ma jiraan
annaga waxaan ku leenahay malaha lex gobol ahaan waxaan ku leenahay oo raggii lexda gobol laba labadii sano usoo dabar cadeeyay haddab ugu dhacday mudaaharaadyada wax walba ay wadeen ilaa iyo hadda hal qof aan naqaana muku jiro ma garat wareera oo liyaada ama kaada wasiiro aan u dalanin deegaanka xataa saddexda gobol aanan u dalanin inuu iska soo magacaabay arrintaasna arrin layaab lagu dhalisiyaban waa gartay wuxuu magacaabay afar wasiir oo aanan u dalanin deegaanka tuulina aanan ka lahayn degmina aanan ku lahayn gobolna aanan ku lahayn oo asiga reerkii isaga wado arrin looga dhacay waaye waxaa kaloo la reebay yani goboladan dadka degaan in muraayadaha qof walba iska arko haddana wixii ma jiraan qaabkii waxay u dhacday qaab insuriyada waa garta marka arrintan ma kala hadasheen shariif xasan sheekh aadan intii warbaahinta aadan adinku ka caban
waa markuu magacaabay waa iska soo duuray ilaa haddana waa uu maqan yahay marka biyo sara biyo sara kaxay waa la sugayaa biisana kacay waa la sugayaa arkaynaa laakiin waxaa arkaynaa ay noo muuqataa wasiirada ilaa labaatan iyo afarta la magacaabay inay lexda waxba aanan ku lahayn waayaabihii kale laisku ogaa in madaxweyne haweenkii meerkii lexda gobol loo magacaabo aan la magacaabin annaga taas waxay nagu dhalisay rajaxumo aad iyo aad ayaa nagu dhalisay waktigeed unbay iska leedahay waktigeed unbay qaadan doontaa wax go-aana oo marka adinku hadda aada gaarteen oo aad qaadateen ma jiraan
ilaa iyo hadda yani mataqaanaa go-aan qabaa ma la gaarin laakiin salaada waktigeeda ayaa la tukadaa insha allahu go-aanada iyo wixii kasoo bixi doona lexda gobol waan arki doonaa insha allah ilaa hadda laakiin go-aan aan qaadanay aan isku ogaay malaha asiga arsugayaa sidii waa u maarayn lahaa adinku marka qaab cankee ah ayaa doonayseen in golahan wasiirada madaxweynaha uu u magacaabo
waxaan doonaynaa lexda gobol baabisheerinkii uu yidhi toban wasiira guli magacaabaye boqolkii baashifti ah lagu soo ballamay kaas ayaan rabnay annaga in lagu magacaabo xildhibaanada baashiftigii in lagu magacaabo wax walba haddii sidaas loo samayn lahay arrinta waxaan ku malayn lahaa inay ishaagaagi lahayd dowladnimadana ay meel mar noqon lahayd taas ayaan dareemaya hadda marka maxaa hortaagan dawladnimada iyo iyo iyo wax walba inay hagaagaan
waxaa hortaagan haddii yani mataqaanaa rag oo barnaamij iyo system dhistay intaas sanada yani mataqaanaa ay soo halgamayeen wax walba ay samaynayeen barnaamijkoodii wixii haddana lagu ballamay waxadna lala galay waxadkiina loogu baxay waxa ka imaan doona waa iska garan kartaa laakiin salaada waktigeeda ayaa lagiisa dhaataa laakiin shariif xasan isagaa hadda saddexda gobol madaxweyne ka ah oo dawladda iyo beesha caalamkuba aqoonsan tahay soo maahan in isaga laga dambeeyo wax walba looga dambeeyo
taas ballanta ma ahayn taas ballanta ma ahayn ballanta markii daawishooyinku uu dhaho si cadaalad ah yacni wax u qaybiyo cadaaladana miisaanka cadaalada waa nabada haddii cadaalad wax loo qaybiyo wax walba way iska hagaagayaan laakiin haddii cadaalad wax u qaybsan waayo wax loogu qaybin waayo ummadan yani mataqaana sida ay soomaali ay ka jirta anagay
golahan wasiirada cusub ee uu soo magacaabay wuxuu sheegay in si cadaalada uu kusoo magacaabay isla markaana shaqo wanaagsan uu ka filayo marka maxay tahay cadaalad darada adinku aad tirsanaysaan
shanta qaybood iyo kor inay ku muuqdaan ayaa la rabay adiga sidaada diiska dib ura fiiri waxaad u malaynaysaa ummadan oo jirta sooma maalin boqolkiiba sideetan ah ama boqolkii aan ku tilmaami karin afartan iyo shan bilaa wasiirada lagu wada qabiya aan gareenaynaa anaga haya wadahadaladii kale ee idiin socday oo heshiiskan eh, lagu gaaray halkee maraya
heshiiskii way gaaray taas unbaa ahayd ballanta xaggiisa ayaa yaxba ka darsantahay haddana ha soo noqdo ha ogaano markii xaaladiisii uu dhamaysto markaas ayaan ku wada hadli doonaa dowladda federaalka maxaa baaqa oo halkan aada uga jeedinaysaa
dowladda federaalka baaq waxaan ugu jeedinayaa kan dulmiga weyn ay samaysaba dowladda federaalka waay yani waxaan ku sugeynana ma jiri doono annaga taladan ilaahay bay saaranta leanna sistemation dhisan maamul dhisan dhex gobol ah laba sano dadkooda fadhiyeen dhaqaale bixinayeen qalin ay bixinayeen tan oo ay ku kor keentay dowladda federaalka sooma marka yani mataqaana cadaaladii waxaan ku sugeyna mala cadaaladii ilaahay ay ku dan ku sugeyna annaga